barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyamada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysaa waa jimce saddex iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda maanta waxaa ka mid ah
dhanka soomaalida dhaqankood inta badan marka meel roob ka da'o nin dhulka aad u kala yaqaan baa loo diraya soo sahmiya kadib dhulku markuu soo arko barwaaqadaas soo arka wuu yimaada hameenkiibu raggii goortida iyo golihii iyo meesha la isugu imaan jira uu ka sheegaa markaas kadib haddana hameenkaas idihii geedi la geliyaa meesha uu soo arko barwaaqaa buu geeya halkaasuu idihii ku furaa
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed cabdilaahi oo nin dhallinyaro ah oo curiyo suugaanta uu dhallinyarada ku guubaabinaya ahmiyadda uu dhaqanka soomaalida u leeyahay iyo weliba faa'iidada dhulka hooyo waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee maanta waxaan sidoo kale barnaamijka intuu socdo aanan ka marnayn oo aad dhegaysan doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacaddayada duhurnimo marka horese warkii caalamka
xidigii hore ee kubadda cagta george weha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka liberia joseph baku ayaa labada ah musharax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada waddankaas balse guddiga doorashada ayaa sheegay in saddex meelood meel la tiriyay cododkii la dhiibtay khamiistii saddex maalin kadib markii doorashada ay dhacday codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay talaadadii taa oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay oo si nabadgelyo dimuqraadiyadeed ku jirto awoodda la isugu wareejiyo muddo ka badan toddobaatan sano xisbiga dalkaasi ee liberty bari ayaa waxa uu sheegayaa in la joojiyo tirinta codadka iyagoo sheegaya inay jiraan khaladaad iyo wax isdabamarin liberiyanka ayaa doorashadaasi aaday si ay usoo doortaan madaxweynihii bedeli lahaa ellen johnson sarleif oo ay madaxweynihii ugu horreeyey haweeney afrikaana taasoo xilka ka tegaysa kadib markii ay dhammaysatay laba xilli min lix sannadood sida dastuurka waddankeeda uu qabo
maraykanka ayaa ka dalbaday dowladda turkiga inay soo bandhigto haddii ay hayaan caddaymo muujinaya eedaha ay u soo jeedinayaan shaqaale ka tirsan qunsuliyadda maraykanka ee turkiga iyo dhowr muwaadin oo maraykana oo halkaasi lagu xidhay muwaadiniinta maraykanka ee lagu xidhay turkiga waxaa ku jira wadaad ka tirsanaa kiniisadda oo lagu magacaabo andrew brunson afhayeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu baaqday dowladda turkiga inay maraykanka u soo gudbiso caddaymaha muujinaya dadkani inay yihiin argagixiso waxaana ay ka dalbatay xukuumadda ankara in ay ka dhabayso ballanqaadyadeedii ahaa in dadka la xidhay ay u ogolaan doonto inay arkaan qareenada matelaya arbacadii ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tellerson waxa uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka turkiga waxaana u gudbiyey walaaca qotada dheer ee ay dowladda maraykanku ka qabto xadhigga muwaadiniinta maraykanka iyo shaqaalaha qunsuliyadda lagula kacay
wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maantaoo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana toddobaadkan aynu kaga hadli doonaa muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay wax ka bartaan dhaqankoodii soo jireenka ahaa iyo weliba faa'iidada uu leeyahay dhulka hooyo wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdullahi ayaa magaalada muqdisho kula kulmay cabdiqaadir maxamed cabdulaahi oo ah hal abuur dhallinyarada ku guubaabiya ahmiyadda dhaqanka
cabdulqaadir maxamed cabdulaahi saxansaxo aad baad u mahadsan tahay dhaqanka soomaalidu dadkii hore ama dadka waaweyn baa gacanta ku hayo dhallinyaradu way ku yarayd adiguse waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhaqanka raadiso oo weli daba jooga ku hayso marka maxaa kuu muuqday
waa su-aal muhiima cabdiqaadir dhaqanka soomaalida horta waa wax dhaqankeena iyo waa wada leenahay aabiyo hooyo dadka waaweyn keliya ma lahan anagu horta si gaar ahaan dhaqanka aad baan u xiiseeyey waxyaabihii hore oo jiray inaan aad wax ugu ogaado waa jeclahay sidaas horta aad igu dhiirigelisay waxaana dareensanahay dhalinyarada soomaaliyeed haddiina hadda ayagu kusii far adeegin dhaqanka inay macnaha dhaqankeenu dadkii waaweyna waa gaboobeen u dhumayo oo halka ka baxayo inayna soo geliyaan dhaqano cusub oo aanan hore u lahayn marka sidaasa igu dhalisay inaan anaguna baldabagal ku sameey inkastoo aan wax badan laftkeygu ka aqoonin laakiin aan isku taxalujinayo si aan wax uga ogaano dhaqankeygana aan u ilaalin lahaa maadaama uu waxyaaba muhiimka noogu yahay waan gartay markaad leedahay dhaqano badan baana soo galay midkeynina wuu sii baaba'ayaa ama waa loo baqaa maxaad kala jeedaa sidaan ogsoonahay adduunyadu isbabedel baa ka jira waxaad moodaa casrigan cusub waxyaaba badan oo dhalinyarada soomaalidu inay aad qurbaha ugu milantay oo gashay dadkii qurbaha iyagoo yarar galay oo soo laabteen dalka lama horaan waa iska jeeda waa dalka iyago kusoo laabteen waxyaaba dhaqankeena hore kasoo horjeeda oo kale ayaa la keenay sidaasaana moodaa markaa inuu dhaqamo kale oo wadamo kale laga soo minguuriyey wadankeena ugu milmayo marka si aan annaguna keenna u adkeeno oo kuwaas inagu milmay aan iskaga ilaalin ama wax ka xog badan oo ka taya fiican ula nimaano ayaan waxaan hadiyo jeer u taaganahay dhalinyaro badan oo soomaaliya anigu aan ka mid ahayba inaan dhaqankii ilaalino kii hore aanu ku far adayg dadkana aanu dhadhano dhaqankiina wax ka wanaagsan ma jire ku far adayga
waan gartay waxyaabahaad xoogga saarto ee kuu muuqda maxaa ka mid ah anigu inta badan hal abuurkayga markaan rabo inaan ku cabiro dhaqanka waxaan jeclahay inaan dadka dareensiiyo gaar ahaan dhalinta yare ee hadda iyagu qurbaha ku nool ama gashay iyagoo yaryar ama ku dhashayba ee dhulkeenu waxyaabaha uu aanka ku yahay sida xoolihii noocyo badan ilaa afarmeysa gaaraya dhirtiisa waxyaabaha kala duwan oo kheyraadka ilahayna siiyo dhulkanu leeyahay sida goboladeennu ay iskugu xiran yihiin oo gobolba gobolka kale markaas ugu sii milanyo ugu dhex jiro inaan dareensiiyo oo dhalinyarada xasuusiyo oo gobolada ay ku faanayaan waxaad arkeysa dhalinyaro marba had iyo jeer sawiro soo gasho meelo qurux badan oo doog oo laga yaabo dhulkaas in maalinba la waraabiyo barafka lagala dagaalamo isku sawirka iskaga soo qaaday in dhulkeenu mid leeyahay dabeec iyo dhir qurux badan oo iska baxdo roobka ku baxdo maasha allah ay leedahay ayaan mar walba dhalinyada dareensiiya oo qurux badan oo aan laga maarmi karin waan gartay marka meesha kuu muuqato waa in reer galbeedkii iyo wadamadan yurub iyo america sawirada lagu soo gelayo mid ka duwan oo dabiiciya inuu jiraa dhaqanka xoogga ku saartaa aad iyo aad aad iyo aad waxyaaba badan sida waxyaaba laguma geeli baa soomalidu waa war dhaqan ahaan xolay jeclay kamid ahaa fardaha kamid ahaa wada fadhiga iyo gogol wada fariisi wax wada cunka iyo waxyaabahaas ayaan inta badan muujiya xilliga xilli roobaadka dhulka si u qurux badan yahay waxyaabaha isku soo baxo oo sida tusaale oo kale biyo meel ku jira dhirtiyo wada dooga xoolihiyoo daaqaya qoraxdiiyoo gaabatay xoolihii qaarna soo caraabeen qaarna markaasba gurigoor usii joogen waxay noqonaysaa cimilo aad u qurux badanoo markaa indhaha ay ku dogsanayaan marka waxyaabaha kaleo hadda yurub lagu sawirayo kuwaasaa ka qurux badnaa in sawir lagu galo
waan gartay marka markaad rabto inaad sawir ka bixiso bal maxaad ka tiri maanse koobanoo waxaa jirta aanu kaga hadlayey bal dhulkoodoo kada roobka intuu ka da-ay dharka soomaalida dhaqankood inta badan marka meel roob ka do-o nin dhulka aad u kala yaqaan baa loo diraya soo sahmiya kadib dhulku markuu soo arko barwaaqadaas soo arka wuu yimaada hameenkiibu raggii goortida iyo golihii iyo meesha la isugu imaan jira uu ka sheegaa markaas kadib haddana hameenkaas idihii geedi la geliyaa meesha uu soo arko barwaaqaa buu geeya halkaasuu idihii ku furaa nimcadii halkaasa lagu arkayo lagu barwaaqoobaa martidii iyo dadkii socday iyo ciddii markaa kala war qaadanaysa halkaas iskugu timaadaa marka maanse yaroo kooban ayo hadda aan rabo inaan idinkala qaybgal ayaa jirta oo iyaduna dhinacaas ka hadlaysa waxaa ka mid ah maasaas ay dhahaysaa ay dhahaysaa sida meel gugii helay geedihii ku yaalana gidda wada baxeenoo caleentii isgaadhoo wuxuu guudka siman yahay oo geesi hanadoo geyigaba ku xeel dheer galabsaan ku soo maray oo guurtidii iyo golihii ka sheegoo geedi loo lalabay fiid oo gelin horaadkii rumanka xandhadii iyo xariggii isgaareen gabalax shireeraha oo hara gingimanoo xareeddii ka galac tiri goonyaha uga yaallaan shimbiruhuna geedaha guryo ay samaysteen cawskii u gurayaan waa guulla mahadii iyo guri barwaaqee geyigaa miyaad garan anaaqu waa su-aalahaan goor cadayaddu liiq tahay godka baalka gelisoo gurigiiyo fagaaggii arigii ka goohoo gabanadu dhex joogaan geeluna caraabada geeluna caraabada naqa faraqa goostoo caanuhu gubaayaan oo gurboodka xiradii ololkoodii gaaroo odda soo garbinayaan oo gaaridii dumar gaawaha culaysoo martidiina gogashii loo geeyey golihii oo garmadowda reeruhu shaahii u geeyeen iyo gaci garuurkeed
gaargaariyahoo dee aad maaragtay dhaqankii waxu taqaan haa dadkii yimidna shaahii iyo caanihii baa loo geeyo garmadowdii cidda raggii waaweynaa ayaa u geynaya baa u geynaya marka iyaduna waxay ka tilmaamaysaa dhulka si u qurux badan yahay qorrax markay sii dhacayso dhulka hooska dhirtii inuu iswada gaaro cagaar ay tahay waa sawirkii lagu garaa wuxuu noqonayaa bismillahi ree yurub waxa meel baa lagu tuuraya marka inaan dhalinyadu dareento sawiraba halkaan usoo aadaan intay dhihi lahay xaggaan u aadno maa saas saasay ka hadlaysaa iyaduna inta badan waxaan jeclaan inaan sawirka kasoo qaado ama dadka ku dareensay dhinaca dhulka iyo goboladeena isay iskugu xiran yihiin waxaa jira maasooyin kalood leedahay oo dhaqanka ku saabsan oo aad kaga hadlayso isla arrimaha la xiriiro dhiirigelinta marka taana maxay ahayd maxaase ka xabsan kartaa maase waxaa jirta iyaduna dhalinyarada aan ku dareensiinayo horta inay dhulkana jeclaadaan oo si gaar dhalinyada uga hadlayay oo aan weliba dareensiinaya markaas wax dal shisheeye uu leeyahay waxayna waxtar lahayn oon dhaliwali si canaana kulul aan kula hadlayay marka maasas waxay dhahaysaa dhalinyaro maxaa dhacay oo dhulkeenna hooyihii ciidaan ku dhalinay uga dhoofaynaa ma kuwiina dhalay baan dhiiggooda horin oo dhuuxood u shubinoo aan kuwa dhex dugnayn miyaan dhoohannahay ma dhiiggaa inaga maqan sawkani dhulkeenna iyo kaan ku dhaadanayna iyo dhaxalkeenna ma ah marka maasas way dheer tahay dhalinyarada aad si gaar ugula hadlayo waxaan tuseeyey dhaldhalaalka dunida iyo dhiggeena uu samaystay daayaha la raacdeen ba kasii midoo macnaha rag daara uu samaystay dhulu dhistay ha rag baa inla midaa dhistay marka maasasan way jirtaa way badan yihiin mid kaloo waxaa jirta iyadoo gobolada aan isku xiraya ilaa cirif ilaa cirif aan isku geynayo sababay ahayd midda dhaqankan aad aada xoog u saartay maxaa ka xasuustaa iyadana waa maase dheer waxaan ka xasuustaa ay ka bilaabanaysay safka awdal iyo bari soonaha safka awdal iyo bari soonaha waqooyiya saylac iyo togdheer iyo sool buuraheedii oo saaki roob helay simantahay xareedda xooluhu ku soofeen ama istanaagta iyo bari nugaalsayma ka curteen oo soonihii mudug saqdi dhexeba ka unkaday galgaduudna subaxdii barisada ku siman tahay sinjiwaama guuraan socotada idaha timid sogob buuran loo qalay suuf caanaheedii sooryo looga dhigay xalay soomaali waa taa dadna waa u sarraynaa annagu soomaali marka waxaa sooryeynaysa dee hilib iyo caano waa dhaqankeennu dhaqankeenna ahaa marka sooryu waa taa soomaali caan bay ku tahay haa way sii soconaysaa iyaduna waxay sii aadaysaa dee haddaan inta xagga ka soo hadalna dhulka waqooyiga bal xaggaana iyo iyaduna waxbay caan ku tahay dhibma soomaalida meelba waxbay ku caan tahay waxay sii leedahay seermaweydida gugu hiiraan saldhiga too jibba dhibic ku sayrtoo daruuraha biyaha sida dul sabaynayaan gado obakoolna subax hore dhibicdii ku sayroo la saadaalinayo laga sugin inuu du'o halkaa inuu maro oo baydhabasaraadii saxasaxad u gaadho baydhabasarana roobka markuu intuun soo gaana waxaa ka horeysa dabiil qurux badan mugtahay jubba dhexa ku socoto shabeellada ku shaqayso oo banaadir subaxdii saymuhu isgaareen xareeddii susumayso dhulka macnaha waxa dhihi markii aradu roobku doo biyuhu dhulka way soconayaan haa oo sabuulka beeraha laydho ay saydho saxansaxada uduga leh noolaha saxansaxada uduga leh sinaa noolahoo idil sanka ay la raaceen
dhaqankan markaad hadda ka hadlaysaan dhalinyaro badan oo adiga kula midana maalmihii dambe waad wadeen xoojinta dhaqanka dhalinyaradu lebiska iyo dhaqamadu saad sheegtay reer galbeedka bay aada u doondoonayaan maxaad kala kulantaa
horta qof dhalinyara markaad maanta tiraahdo dhaqan baan ka hadlaynaa kow niyaddiisa waxa kusoo dhacaysa horta inuu qofkan waa yeelyahay hadda dad badan baa laga yaa markay maqlaan dee ninkan dhaqan dhaqan buu ka hadlay inay isdhahaan kalow kontanki maxaa u jira xoogaana waa cod weynaa moogtaa marka qof dhalinyara xilligan jooga waa yaryahan inuu dhaqan iyo xiiseeye iyo wax hore marka dhalinyar inta badan markaad wax u sheegto waxay ku leeyihin niyow wax laga tegay baad daba socotaan casriga la qabso waxaan waa dhalin dhaqanka waxaad ka sheegaysaas odayaal iyo hooyooyin abayaal baa lahaa way adag tahay inuu kula qaato teeda kale waxay qofku markuu wixii si fiican u daraaseeyo macaankeeda iyo kharaarkeeda ogaan karaa marka niyadba inta badan dhalinyada uma hayso laakiin waxaan isleeyahay haddii lagu celiyo dad badan oo dhalinyara oo iyaga agekooda oo soo baxay oo dhaqanka maanta xiisanaya hadda timaweynaashu soo bateen magaalada Mhm. timo weynaantan horta waxaan manayaa dad badan baan weydiiyey soomaalida xilliga hore timaha qaab sidan ka duwan ayaa loo loobisan jiray oo loo wadan jiray wax cusub ma ahan laakiin hadda waxaad moodaa inayna soomaalida uga daynayn laakiin aan uga dayanayaan wadamo kale tinta waawar dad qaar baa sii daysan jira oo si qurux badan u habeyn jira oo dee waa laga shaqayn jiray waxbaa la gelin jira alaab bay lahaayeen gaara laakiin taas dhalinyaradu ma raacayso qof haddaad weydiiso timahan saan u- wuxuu kuu sheegayaa niman wadamada reer yurub iyo reer galbeedka jooga buu sheegaya laakiin soomaalida horaa lahayd ma- ma ma u fahansana waxa uu dhalada ka arkay ayuu isagu ku dayanay laakiin ma ahan waxuu soomaalida kaga dayanay aad bayna magaalada ugu soo badanay sida soomaaliya oo dhanba waxaa ka mid a tintaas waxaa ka mid a dhalinyarada arkiis marka qaarkood in markii intaa xaataa layska daayo waaweynaa oo caadigaha in la xiranayo suwaale inta joogo ninkii uu adeedahay ninkan ma banooni ma soo ciyaaraya mise meel oo lagdan ka jiro u socda dabagaabyaha socda marka dee qof weyna magaalada soo aaday oo raba inuu bulsho dhex tago oo bulsho wax u sheego oo dhanka noocaas iran waa dhibteeda leedahay waa markaa waxaad moodaa labiskii iyo socodkii xataa iyo hadalkii xataa waxaad moodaa inuu aad iyo aad marka hadal murtila hadda dhalinyarada soomaalida wax ku hadlay waa yaryihiin qof allay maanta noo kuu sheekeynaya oo hadalkiisa boqolkiiba shan haddaad fiiriso waxna hore inta kale ayna ku jirin marka dhinac walba waa inaga saameeyey
maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada sababta maanta aan kuu siina fursaduna waa in aan soo saarno in la helo dhallinyaro dhaqankii ku howlan marka barnaamijka dhaqanka barnaamijka dhallinyarada v o a baad fursad u heshay maxaa dardaaran u jeedin lahayd horta dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa salaamayaa waxaan leeyahay cid walba waxbay leeda gooni ku ah kuwa dabadda jooga waxay xogagaal u yihiin inay arkeen dadku dunida ku dhaqan dhaqankooda si ugu adagin ugu milan yihiin inaad ficil isku yeelaan oo ay dhaqankooda iyaguna ka gadaan bulshadaas dhex joogaan kuwa dalka joogana inay adkeeyaan dhaqanka oo ku safar adeegaan oo dadkii waayeelka wax kasii faa'iideeyaan oo isku dayaan meelo dhalinyadu ku kulanto dhaqankii lagu soo bandhigo hiddihii lagu soo bandhigo inay sameeyaan ayaan dhalinyada soomaaliyeed meel ay joogaan dal iyo dibadba kula dardaarmaya aad badan maadsanta adigaa mudan
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka ee sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington weli barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaynu ku guda jirnaa haatanna waa ciyaarihii waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo biri galab iyo habeen dambe waxaa dib u bilaaban doona horyaalada kubadda cagta ee yurub kadib markii tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ay dunida ka dhaceen ciyaaraha isreebreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sannadka labada kun siddeed iyo tobanka lagu qaban doono dalka ruushka dhinaca ingiriiska haddii aan ku horumarno brimier liaga ayaa dib u soo laaban doona sabtida birita'a ciyaarta ugu kulul ayaa waxa ay dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo manchester united ciyaartan oo ka dhici doonta magaalada liverpool ayaa kooxda manchester united waxaa laga yaabaa in aysan u safan doonin ciyaaryahanada kale ah marwan felayne iyo ciyaaryahan michael carig oo ah kabtanka kooxda labaduba waxay qabaan dhaawacyo yaryar halka liverpool uu ka maqnaan doono xidigooda weerarka uga ciyaara serio mane ciyaaryahankan ayaa isna dhaawac aawgii garoomada uga maqnaan doona muddo ka badan hal bil ciyaaraha kalena kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee chelsea waxa ay booqan doontaa crystal balace manchester city oo hogaaminta horyaalka ay wadawadagaan manchester united waxay is arki doonaan kooxda stoke city tottenham oo ku jirta kaalinta saddexaad waxa ay la dheeli doontaa bournemouth banley iyo westham united ayaa wada ciyaari doona swansea waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee haddisfield halka arsenaal ay booqan doonto naadiga watford horyaalka talyaaniga ee seriya a ayaa sidoo kale isna sabtiga la ciyaari doonaa laba kulan oo xiise leh ayaa dhici doona kooxda yuventus ayaa soo dhoweyn doonta naadiga lazio roma iyo napoli nafooda ayay isdiri doonaan kooxda yuve ayaa u baahan guul si ay u ceyrsato kooxda ka horeysa ee napoli oo horyaalka hogaaminaysa halka napoli ay ku qasban tahay inay sii xajisato hogaanka horyaalka talyaaniga dhinaca horyaalka sbain ee laliiga sabtiga kulamo xiise leh ayaa dhici doona kooxda barcelona waxa ay is arki doonaan kooxda atletico madrid ciyaartan ayaa loo arkaa inay tahay tan ugu culus ee dhici doonta toddobaadkan dhammaadkiisa ee horyaalka dalkaasi sbain waxaana ay ku soo aadaysaa markii ugu horreysay oo ay kooxda barcelona magaalada ay ka dhisan tahay ee barcelona iyo guud ahaanba gobolka catalonia ay dadku go'aansadeen inay ka go'aan sbain inteeda kale real madrid waxa ay aadi doontaa kooxda gitef atletic bilbawna waxay isarki doonaan naadiga sevilla markaana wararka kooban oo ku saabsan dhinaca suuqa kala iibsiga kadib markii ay xagaagii lasoo dhaafay ku guuldaraysatay inay soo xerogeliso alexi sanchez ayay kooxda manchester city qorsheynaysaa mar kale inay isku daydo in ay dalb u dirto bisha januari ee soo aadan qaar ka mid ah wargeysyada ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta ee kasoo baxay ingiriiska ayaa sheegay in manchester city ay soo yaraysay lacagta ay ku rabto weeraryahanka kooxda arsenal alexis sanchez oo ay ka dhigtay hadda labaatan milyan oo baundka ingiriiska ah arsenaal ayaa ku adkaysatay in sanchez uusan iib ahayn bishii juun ilaa bishii agost kadib markii ay soo dalbadeen kooxo dhowr ah oo ka dhisan yurub tababaraha manchester city beb guardiola ayaa hadda rumaysan in maadaama qandaraaska uu alexis kula jiro arsenal dhacayo bisha juun ee sanadka dambe ay ku heli karaan lacag ka yartii ay ku rabeen bishii juun sanchez oo u dhashay dalka jili ayaa la sheegayaa inuu doonayo inuu rabo inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee arsenal dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
nuur xasan nuur ayaa inala socotiinayay ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatan qodobadii wararka ugu doorka roonaa aan weydiiyo jamaal axmed cusmaan mahsanid zahra xidigii hore ee kubadda cagta george weha iyo madaxweyne ku-xigeenkii dalka liberia joseph baku ayaa ah labada musharax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada wadankaasi balse guddiga doorashada ayaa sheegay in saddex meelood meel uun la tiriyey codadkii la dhiibtay khamiistii saddex maalin kadib markii doorashadu ay dhacday codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay talaadadii taa oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay oo si nabadgelyo dimuqraadiyadeed ku jirto awoodda la isugu wareejiyo muddo ka badan toddobaatan sano xisbiga liberty barty ayaa si kastaba waxa uu doonayaa in la joojiyo tirinta codadka iyagoo sheegaya inay jiraan khaladaad iyo wax isdabamarin liberiyanka ayaa doorashadaasi aaday si ay usoo doortaan madaxweynaha ee bedeli lahaa ellen johnson sarleef oo ahayd madaxweynihii ugu horreeyey oo haweeney afrikaan ah taasoo xilka ka tegaysa kadib markii ay dhammaysatay min laba xilli oo min lix sannadood ah sida dastuurka wadankeedu uu qabo maraykanka ayaa weydiistay dowladda turkiga inay soo bandhigto haddii ay hayso cadeymo muujinaya ciidaha ay usoo jeediyeen shaqaalo ka tirsan qunsuliyadda maraykanka ee turkiga oo dhowr muwaadin oo maraykan ahi lagu xiray waddanka turkiga muwaadiniinta maraykanka ee lagu xiray turkiga ayaa waxaa ku jira wadaad ka tirsan kiniisadda oo lagu magacaabo andrew brunson afhayeen u hadashay waxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ugu baaqday dowladda turkiga inay maraykanka usoo gudbiso cadeymo muujinaya in dadkani yihiin argagixiso waxayna ka dalbatay xukuumadda ankara inay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa in dadka la xiray ay u ogolaan doonto inay arkaan qareennada matalaya arbacadii xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa turkiga waxaana uu u gudbiyey walaaca qotada dheer ee maraykanka oo ka qabo xiriirka xiritaanka muwaadiniinta maraykanka iyo shaqaalaha qunsuliyadda
mahadsanid jamaalow haatana dhinacii heesaha ayaanu ku wada nasanaynaa farxiyo fiska iyo cabdikhaaliq maxamed siraad waa heestii maan qaboojiya
What
farxiye axmed cadaawe farxiye fiska iyo cabdikhaaliq maxamed siraad ayaanu idinku dhaafaynaa iyo heestaasi maanqaboojiye intaynu mar kala kulmayno afarta galabnimo idaacaddayada ah galabnimo dhinaca geeska afrika waxaa idin leh salaamu calaykum sidaa iyo nabadgelyo
Manşayet Allah'a